Wasaaradda Xanaanada Xoolaha, Dhirta iyo Daaqa Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa deegaanka Janaayo Cabdale ka samaysay olole lagu tallaalayo xoolaha isla markaana lagu daaweynayo. Wasaaradda ayaa tallaal iyo daawo u samaysay ku dhawaad kun neef oo isugu jira lo’, geel iyo ari kuwaas oo la ildarnaa xanuuno kala duwan oo ku dhaca xoolaha. Wasiirka Wasaaradda Xanaanada Xoolaha, Dhirta iyo Daaqa Dowlad Goboleedka Jubbaland, Maxamed Nuur Cali ayaa ka warramay ujeedka ololahan lagu daaweynayo xoolaha.
saad la socotaan wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowladda jubbaland ee bilihii u dambeeyey waxay waday een, olole ay ku daweyneyso kuna tallaalayso xoolaha ku nool deegaanada jubbaland guud ahaan gaar ahaan jubbada hoose Een, run ahaantii een, mashruuca f s r b oo taabagelinayo world bank ayaa arrintan naga saboodgareeyey ama naga taageeray Een, runtii bulshada deegaankana saad u jeedaan ma arki kartaan een, wax badan isbeddel fiican oo een, xoolihii daweyntoodii iyo tallaalkoodii ah ayay dareemayaan waxaan marayaa heer gabagaba mashruuca oo soo socday muddo sanad ah Een, markaan u kuurgalnay bulshada iyo dadka xoololeyda halkaa ku dhaqan waxay sii codsanayaan in uu sii socdo mashruuca Een, ka dowlad ahaan jubbaland waxaan u taagannahay markasta wasaaradda xanaanada xoolaha siday ugu jawaabi lahayd ee, baahiyaha taagan ee ku qotoma xanaanada xoolaha iyo xoolaha iyo waxyaabaha ay soo saaraan Ee, wasaaraddu een, ma aan markii ugu horeysay ee, waxaan kusoo laabanay tiro aad u badan Een, waxaana ka shaqeeya halkan een, kooxo kala duwan oo mar kastaba ololaha ka qayb qaata daweyn xoole iyo tallaal isku jiran wada laakiin xilliga oo jiilaal la sugaya awgiis iyo roobabkii oo yaraaday ee, xoolihii dhanka dhankani dhashiigta ayay ka cabaan xanuuno tira badan waa la soo sheegaa maadaama ah, qaniin uu leeyahay deegaanku laakiin wasaarad ahaan annaga waxaan isku dayaynaa inaan xakameyno xanuunka noocuu yahayba Een, laakiin waxaan rajaynaynaa insha allah mashruuca inuusan istaagin oo sii socdo si dadka deegaanka iyo bulshada ay uga faa'iidaystaan sababtoo ah dadka soomaaliyeed ama dadka reer jubbaland guud ahaan iyo gaar ahaanba dadka een, soomaaliyeed een, waxay ku tiirsan yihiin inta badan een, xoolaha iyo waxyaabaha ka soo baxa qof kastoo soomaali ah gurigiis waxaa yaallo ama hilib ama caano marka qofka soomaaliga cadi caanuu ku nool yahay haddii xoolahooda la daryeelana een, inta badan waxyaabaha laga hadlo food security-ga ama sugnaanta cuntada iyo cunti- cun- cunno yarida ee, waa laga badbaadayaa ololaha lagu tallaalayo xoolaha isla markaana lagu daaweynayo ayaa wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka jubbaland waxaa ka caawinaya bankiga adduunka waxaana si weyn uga faa'iideystay xoolo dhaqato badan oo ku nool deegaanada jubbaland